haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha nuur xasan nuur bukhaari iyo caashe ibraahim aadan caashucuud ayaa noo haya
wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan dhambaalka ugu horeeya bal noo soo qaba nuuro dhambaalka ugu horeeya caasha waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah maxamed cismaan cali guure foose cabdi iyo maxamed deeq waxaa kaloo ku jira cumar qaasim axmed cali waxaa ku jira khaliif maxamed iyo shooble axmed xuseen salaad kayse cabdulaahi iyo ciise siyaad ibraahim weyrax cabdirashiid bidaar falastiin khaliif yuusuf iyo salme maxamed cabdulaahi injineer borow kamas faarax bare dhammaan asxaabtan waxay tahay niyad aroos oo kale iyo laab leh ay hawada u marinayaan bay yidhaahdeen arooska iyo aroosada axmed macalin cabdinuur iyo nimco cabdinuur oo arooskooda uu ka dhacay xerada dhadhaab dhagax leh gaar ahaan xaafada f baa la yiri ducaduna waa xaggiina waxaan leenahay isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin anigana aaminaya raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu horeyna toddobaadkan waxau naga soo gaaray infaas maxamed nuur iyo seegeeda axmed cumar yaxye maryan muxyidiin xasan iyo seegeeda nuur xasan nuur adaa lagu soo galay iyo gabadhooda yar nuura waa tahay iyo igraan maxamed maxamuud sheekh iyo amal maxamed maxamuud shood dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxay hambaliyo farxad leh hawada u marinayaan hodan daa-uud dirir iyo mustafa cabdi xuseen oo ku aqalgalay magaalada colorado ee gobolka denver ee dalkan maraykanka waxay leeyihiin isku waara oo noqda kuwii rabbi uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin dhinacii heesaha haddii aan jalleecna caashahay maxaan u haynaa dhegeystayaasha heesta hore heesta ugu horreysa adaan kuusoo riixay heesta nin dhalinyaro oo gruubkaaga qaada waa nimcaan hilaac marka waa tahay waa heestii ka reystay bukaanadii iyo fanaanka codka macaan nimcaan hilaac
kabaxay hawadii hawadii hawadii adagay kabaxay hawadii hawadii hawadii adagay bartaye noloshii cusbayd waxay furtay buukalo kabaxay hawadii hawadii hawadii adagkabaxay hawadii hawadii hawadii adagay waktigu beriguu adkaa haduuse barwaaqo dhalay waktigu beribuu adkaa haduuse barwaaqo dhalay waxaa bada guulahay qof dhiigan iyo baaji jiray
waa tahay ka raystay bukaanadii iyo fanaanka nimcaan jaamac nimcaan hilaac intaasaan ku dhaafnay nuuro bal mar kale dhinaca waraaqaha mar dhinacaaga aan usoo riixeed soo qaba midaad haysid waxaa caasha noo baaqaya dadka kale ah maama khadiija aweys diin dawaaq iyo faanta aweys diin dawaaq ayaan aweys diin dawaaq fartuun axmed sabdow iyo faadumo axmed sabdow zaynab istaade cabdi iyo kaaho istaade cabdi shuute cabdulaahi cali nadiifo ibraahim iyo xaawo muriide xasan jeejo aweys salsal yusra yuusuf muriidi iyo samiire cumar cabdi aadan aweys diin dawaaq ilyaas aweys diin dawaaq axmed aweys diin dawaaq iyo maxamed aweys diin dawaaq maxamed muuse diin dawaaq cali xasan cali maxamed ibraahim shaboole iyo daa'uud sheekh saalax zakariye isaaq tooshow ismaaciil isaaq iyo cabdifataax geed iyo saadaq cali cismaan aweys faarax xumow iyo yonis maxamed cilawe dhammaan dadkaas waxay tahniyad aroos ay u dariyaan arooskii aroosada aamine axmed sabdow iyo ciise cabdulqaadir oo ku aqalgalay magaalada muqdisho taariikhdu markii ay ahayd saddexdii bishan sebtembar sanadkan labada kun iyo labaatanka ducaduna waa xaggeena ayay yidhaahdeen waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ilaahay uu ubad kheyr qaba kala siiyo aamiin anigan aamin ayaan raacnaya dhambaalkan aan hayo waxa uu naga soo gaaray marka ugu horeysa baa la yidhi waxaan salaamaynaa dhammaan bahda v o a gaar ahaan baa la yidhi daadahiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha aan idinka guddoonay marka xiga baa la yidhi halkan waxaa tahniyad kal iyo laaba ka diraya annagoo kale ah hee cumar cali xarbi sacdiye cali xarbi cabdulaahi cali xarbi iyo abti maxamed ismaaciil bowdoole iyo abti maxamed ismaaciil bowdoole iyo abti haaruun ismaaciil bowdoole iyo habaryar hodan khaliif aadan habaryar maryan maxamed cabdi iyo hooyo maryan ismaaciil bowdoole iyo hooyo xaybo ismaaciil bowdoole iyo abti cabdulaahi dubad sharmaarke waxauu ku magac dheer yahay alcadaala iyo ciise axmed aadan oo ku magac dheer ciise fratol iyo maxamed sheekh cabdi sheekh ibraahim iyo injineer saciid suge aadan faysal sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdi waxauu ku magac dheer yahay jakatore oo aa tahay magacaan dhowhana uuna soo maray dhammaan dadkan iyagoo kala jooga dunida dacaladeeda baa la yidhi waxay hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan aabe cumar xidig cali iyo hooyo dhuuxo ibraahim faarax oo wiilgu dhashay magaalada beled xaawo gaar ahaan xaafadda baa la yidhi qarow taariikhdu marka aheyd baa la yidhi sagaal iyo tobankii bishii sideedaad aanu soo dhaafnay uu soo raagtay warqadan sidaan qiyaasayo ee sanadka laba kun iyo labaatanka wiilkaasi waxaa loo baxshay baa la yidhi salmaan cumar xidig cali waxaan dhammaantiin leenaha bay yidhahdeen salmaan yare soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa baari u noqda aamiin
aamiin ayaan ana raaciyey dhambaalka xiga waxaa lagu bilaabay waan idin salaanay daadihayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka guddoonay saaxiibayaal waxaa diraya nimcaan jaamac maxamed oo jooga magaalada burco waxaana uu leeyahay waxaan hambalyo meher oo wacan aan hawada u marinayaa lamaanaha aanan kala dhicin oo kale ah buu yidhi khaalid foodhaari iyo marwadiisa qaaliga ah adeeca oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa maalintii arbacada waxa uu markaasi nimcaan leeyahay isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin ayaan anaguna u raacinay dhinacii waraaqaha waan u yara kaadinaynaa bal heesaha ayaan mar kale dib u milicsanaynaa heesta labaad ee barnaamijka waa heystii la yaabka lahayd ee shankaroon iyo fanaankii iyo siyaasigii iyo macallimkii iska fahna cash iyo mujaajiliistiina ku dar waayahay waa brofesor maxamed cumar dalxa
shaxdaagiiya joogto kaymaabiyaha shubeeniyo kusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin shaxdaagiiya joogto kaymaabiyaha shubeeniyo kusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin oshilaa uga qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madowyo shaash lagu hareeye oshilaa uga qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madowyo shaash lagu hareeye amashaaca dunidiyo adcido ooshin joogtaad shaarafteeda leeday amashaaca dunidiyo adcido ooshin joogtaad shaarafteeda leeday
waa tahay waxaan filayaa in aad ka wada hesheen heesta shankaroon iyo alfanaan rofesor maxamed cumar dalxa halka aad nagala socotaana dhegeystayaal waa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha oo aad ka dhegeysaneysaan laanta afka soomaaliga ee v o a dhinaca dhambaalada markale haddaan jaleecno dhambaalkan dadka diraya waxaa ugu horeysa hooyo caasho nuur maxamed iyo hooyo mako cabdulaahi awbarakaale injineer khaalid xaaji muuse degal iyo xaaskiisa qaaliga baa la yiri balqiisa sheekh muxyidiin sheekh maxamed iyo caruurtooda axmed xaaji muuse degal iyo xaaskiisa qaaliga baa la yiri muna ciise daahir iyo caruurtooda cali xaaji muuse dagaal iyo xaaskiisa iyo caruurtooda canab xaaji muuse dagaal iyo xaaji gedabalyire iyo caruurteeda aamina xaaji muuse dagaal iyo xaajigeeda iyo caruurteeda baa la yiri sahre xaaji muuse dagaal iyo xaajigeeda iyo caruurteeda baa la yiri iyo asxaab kaloo fara badan oon lasoo koobi karin baa la yiri waxay hambalyo meher oo wacan u dirayaan kaysaar cumar dagaal iyo nimco axmed oo dhawaan ismehersaday baa layidhi waxaan leenahay meherkaasi halka uu ka dhaca lama soo sheegin hase haatee meel ay ahaataba ilaahay ka dhigo midkii uu ku xiga guurka loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalka xiga waxaa diraya axmed inshaar cabdille oo ku magac dheer gorod oo jooga kismaayo waxaa kaloo ku jira cabdijabaar ibraahim mursal maxamed shariif maxamed iyo nuur dayax oo jooga jabuuti iyo axmed cabdi ceydiid balaag ayaa lagu naanasaa maxamed nuur xuseen yuusuf dhammaan asxaabtan waxa ay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdiqadar shariif daahir dheere iyo nimco cumar oo wiil ugu dhashay isbitaalka weyn ee daaruxanaan ee magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti wiilkaas waxaa loo bixiyey axmed amiin cabdiqadar waxaan leenahay anaguna axmedow noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkana waxaa diraya dadka kale ah arwaax xaashi xiiray samatar iyo mahdi xaashi xiiray samatar iyo dhammaan reer xaashi xiiray samatar salaada gallada ku jira axmeda ku jira deeqa ku jirta shariifo luul iyo dahabo dhammaantood waa ilmo xaashi xiiray samatar iyo sidoo kale hooyo xalaawi cilmi nuur jaamac iyo farxiyo cali karaar iyo caruurteeda waxaana ay kalihiin baa layidhi dadka kale ku jira cabdiraxmaan dicdic iyo cabdixaafid arwaax xaashi iyo bashiir cabdi xiiri samatar iyo dhammaan ilmo cabdi xiiri samatar firdowsa ku jirta jaweeriyo cabdulaahi iyo sidoo kale cabdulaahi cabdi xiiri samatar iyo cabdulaahi cali axmed daqare iyo cabdulaahi abuukar qooje cabdulaahiyada baa lasoo xijiyey markaasaan mid kaliya u qaatay waa tahay boosteeyo boos maxamed warsame iyo nasra xaashi xirsi sabriye fartuun xaashi xirsi sabriye hidaayo xaashi xirsi sabriye iyo cabdi xaashi xirsi sabriye dhammaan asxaabtani waxay jecel yihiin inay tahaniyad gaarsiiyaan lamaanaha aan kala dhicin bay yidhaahdeen oo kale ah mahdi xaashi xiri samatar iyo ubaxa wardheere kulane oo ay gabar igu dhalatay guriceel waxaana loo bixiyey baa layidhi gabadhaasi caasho mahdi xaashi xiirey ducada waa caashacuud tani ka leexleexadba male gabadha mar haddii caasho loo bixiyo laygu sameeyey ama aan caashada wadaagno ugu yaraan waxaan leeyahay caasho noqo tii soo korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin aamiin ayaan ana raaciyey dhinacii heesaha ayaanu dib u jaleeci doonaa caasha waana heestii saddexaad heestuna waa hee caashaqa ma baran weli ku luqeynaya fanaaniinta horta inta aanan fanaaniinta gelin caasha heestan dad badan ayaa jecel oo maaragtay marka ay soo gasho ama ay dhegeysanayaanba madaxa u raxa marka dadkaas talow ma ku jirtaa caasha maxay dhihi jireen marka codadka la qaaday hebel wuu codeeyey hebel hebel wuu ka aamusay caasha way ka aamustay heestan maanta waa tahay caasha aanu dhegeystayaasha iyo heesta isaga kala dhexbaxno waa fanaaniinta cabdulaahi cumar xarago iyo kensi xaaji aadan
عاشق ما برا ولي ما انا iyo gacan lagu kala baariya sidee ruuxa beer nugul lagu kala baariya sidee ruuxa beer nugul jacayl ugu badheedha baradli ibtexdaay jacayl ugu badheedha baradli ibtexdaay Hadrawiba berlula mashe mabokore hadrawiba berlula mashe ninkii baacin jirayba gamaan loo dubaa lama bajiye calam bogarinayay ninkii baacin jirayba imaan loo dubaa lama bajiye calam dadigu beertan barbarkaaga taagnay dadigu beertan barbarkaaga taagnay diidahay ibilisan abalkeeda ruxshaa adoon bogan caylbee dhanabadee makasii ballamiya caylbee dhanabadee makasii ballamiya
لا نقطها يا رجلي استحضار أباهي لا نقطها يا رجلي استحضار عدو يا هايبركم عدو يا هايبركم أبوال ما بلوين أبوال ما بلوين ما بخرين هاد غوي باي برلو لا مشي ما بخري هتغوي بعاد برلو لا مشي
dul kamel barwaaba aan lahayn badiyoobi isu ay ku badantay biyo laysilootaado kamel barwaaba oon lahayn badiyoobi intu ay ku badantay beryo laydilootaado dagaxan libaaxe ku yal beedka raaxada maku dibaraayo ribaxmayso raacnaa bixi adoon bogan haddaad bixi adoon bogan jacayl bey nanabaadee
waa tahay codadka cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan iyo heesta caasha qama baran weli intaas haddaanu ku dhaafno mar kale dhambaalada ayaan jilleecaynaa kuwoodii ugu dambeeyey waxa ay naga soo gaartay mid ka mid ah oo iyo nimco axmed daa-uud iyo caruurteeda ilmo axmed shire waxaanay kale yihiin mahad axmed shire muno axmed shire mumtaas axmed shire iyo amiira axmed shire iyo daahir jaamac muuse daljir iyo cabdikariim maxamuud xirsi daljir axmed naasir cabdi cabdulaahi dicdic waa dicin iyo waa axmed naasir cabdi cabdulaahi dicin iyo samatar xaashi muuse iyo cabdiraxmaan faysal ismaaciil dhagoob ku magac dheer yahay iyo macalin cabdiraxiim iyo maxamed jufe baa layidhi dhammaantood waxaa iyagoo isku duuban ay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed axmed shire oo ku magac dheer ducaale iyo marwadiisa muna oo soddonkii bishii aanu soo dhaafnay sideedaad ee sanadka laba kun iyo labaatan arooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin isku waara oo noqda kuwii rabbi uu kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin ayaan ana u raaciya caasha ee warqadda ugu dambeysa waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah nimcaan jaamac maxamed sacad maxamed daahir muniish mursal xasan iyo sahre maxamed shire bedel cabdulaahi xuseen khadar good gardaase bashiir quduf daahir iyo cabdulcasiis daahir aadan falastiin khaliif yuusuf iyo cabdulaahi jaamac ogle mahdi jibriil xaaji iyo sayid cumar cusmaan cabdulle xasan daacadka cadaado iyo faarax maxamed xirse cabdixareed maxamed haaruun iyo bedre cabdulaahi ibraahim xariir maxamed cali dhammaan dadkan iyo qaar kale oo badan waxa ay dhambaal dhalasho oo wacan ay gaarsiinayaan cabdikariim cawaale macruuf iyo marwadiisa mushtaaq dheeg maxamed oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada hargeysa gabadhaas waxaa loo bixiyey caaliya caaliya waxaanu leenahay ha noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigana amin ayaan raacinaya heestii ugu dambeysay ee barnaamijka hambalyada iyo heesa ayaan soo gaarnay nuuro waayahay caasho waan is ognahay heesta xigta ee, inta aananba magaceeda ku dhawaaqin waxaan jeclaan lahaa in aad horey usii wado
waa tahay waa inay noqotaa heestii toddobaadka soo maahay dhegeystayaasha intay toddobaadka dambe barnaamijkan ay ka gaarayaan ay kusii sugaan eh, barnaamijyada kale ay kusii sugi lahaayeen waa sidaas waa taa hees sahlan ma aha sidaan qiyaasay mar hadday taa heestii toddobaadka dhegeystayaasha ay ku sugi lahaayeen toddobaadka dambe waa heesta mm, waa sabab kale iyo hibe maxamed ya yaa salaam caasha een, heestan eh, waa heesta aan ugu jeclahay een, heesaha ay qaado fanaanada hibe maxamed waa mid ka mid a heesaha ugu sarreeya sidaan qiyaasayo heesaheeda marka heese kaloo aada heesahan ama heestan u dhinac socon karta way jiraan markaad fiirisoo kale rako markaad fiirisoo kale daalo heese badanaa jira oo sabab kale laakiin tan waxay ka mid tahay kuwa kuwaas eh, la tartami kara suntaadii habeenadan waan ka seexaway miyay tiri
waa hees aada iyo aada cajiib waa nuuro waa tahay iyada ayaan dhegeystayaasha uga tegi doonaa eh, gabagabana u noqon doonta barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayay caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
siday tahay naftaydiyo lama socotid hawla sanada hali hayste siday tahay naftaydiyo lama socotid hawla sanada hali hayste sasabiyo wax sheegayo samir waan ka quusto waa inaan salgaadhe sasabiyo wax sheegayo samir waan ka quusto waa inaan salgaadhe adna sib ku dhaafiyo salaan guud hay joogteen adna sib ku dhaafiyo salaan guud hay joogteen sideetay imaado dhan intaad soo dhawaateen adna sib ku dhaafiyo salaan guud hay joogteen adna sib ku dhaafiyo salaan guud hay joogteen sideetay imaado dhan intaad soo dhawaateen sabab kale amadine sabab kale Thank you. isagta